warkii idaacadda star f m
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda wajeer oo bixisay lacagaa loogu talagalay ardayda saboolka ah qiimaha lagu iibsado xoolaha oo sare u kacay gaarisa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo kulan la yeeshay golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika dhanka caalamka madaxa ciidamada difaaca dalka hindiya xaaskiisii kow iyo toban qof oo kale oo ku dhintay shil diyaaradeed warkana waxaa ka marnay dhanka ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo rabaca taarikhduun ay ku beegan tahay sideedda bisha labaiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
habinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dowladda hoose ismaamul goboleedka wajeer ayaa maanta bixisay afartan milyan oo ah lacagaha waxbarasho taas oo loogu talagalay ardayda saboolka ah cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkani wajeer inooga soo diray
lacag gaaraysa afartan milyan oo loogu tiragelay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa uu maanta gabanar ku-xigeenka ismaamulka wajeer iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ay ku wareejiyeen macalimiinta dugsiyada kala duwan ee ismaamulka wajeer wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda kauntiga wajeer mister xuseen sugow iyo sidoo kale barsaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer macalin haashim muuse ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagta maanta iyo ardayda loogu tiragalay
kow iyo toban kun oo arday oo wajeer secondary schools ka kala imaadeen ayaa maanta la siin doonaa lacagtaas universityaalka iyo jaamacada imean iyo collegeyaalka kalena lacagtooda beri ama beri dambe iyadana diyaar waa noqon laakiin maanta waxaan inta u fadhino maadaama nolosheega caruur badan inay maaragtay school fees loo soo fiiji oo abaar ay jirto oo dhib jira waxaan dhahnay bal wajeer aan ka bilaawno wajeer secondary schools lacagta iidaheeda aan bixinaynaa oo hadda gaarahaysa forty million five hundred and forty seven thousand
konton iyo sagaal iskuul oo wajia county ku taasha ayaa lacag lisii wiilasha waxaa waaye lix kun siddeed boqol iyo toban iyo shan that's male students who benefited uh, female students 4000 afar kun saddex boqol iyo konton iyo todoba marka qiimahaas waxay noqonaysaa kow iyo toban kun boqol toddobaatan iyo laba arday oo wajia county iskuulaha ku jiraan oo fees lisii total ku dhammaan waxa wajeer county lisii waxaa waaye afartan milyan shan boqol iyo afartan iyo todoba iyo saddex boqol jawaabtana maanta la siinayaa dhanka kale macalimiinta dugsiyada sare ayaa loogu baaqay inaysan ardayda usoo fiijinin lacagaha lagu dhigto iskuullada ee loo yaqaana fiiska marka anigoo codsanahaya macalimiinta iskuulaha joogta iyo boodhka boodhyaasha inaan ardayda lasoo fiinjinin oo lagu sabray inay insha allah abaarta intaan ka baxayno macalimiintana waxaan rajaynaya intay qaadan doonaan codsigaas ugu dambeyntiina maamulayaashii la guddoonsiiyey lacagta ayaa u mahadceliyeen dowladda kauntiga wajeer lacagihii looga talagalay iskuullada oo afka qalaad loo aqaano basary waxaan rabnaa inaan mahad u celin governaha ama barataarka wajeer iyo ku-xigeenkiisa arrintan oo aad looga soo shaqeeyey sida muddada gaaban oo ku qaadatay hal bil gudaheeda annagoo og dhibaatada ka jirta dhulkeenna wakhtigan iyo waalidiinta dhibka haysto abaarta darteed iskuulladiina la wadi la-yahay ajili oo fiis la-aan maanta in nala soo hubay oo arrin aad weyn oo gacan aad weyn laga geystay fiiskan la bixi aad baan mahad uga celinaynaa anigoo ku hadla afka maamulayaasha kale yaan inaan u xaqiijiyo in lacagtii baasriga loo bixi sidii ugu- loo- laga rabay si ka duwan aan loo isticmaali doonin oo ay ka geysan doonto baahidii cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer aad buu mahadsan yahay mucaawiye isla wararka wajeer dadweynaha ku nool dowla deegaanka wajeer ayaa loo soo jeediyey in kufsiga oo ka mid a dacadiga loo geysta haweenka aynan ku xalin qaabka loo yaqaano maslaxadda cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya guud ahaan ismaamulka wajeer inta xilligan la diiwaangeliyey gabdhaha lagula kacay xadgudubka ayaa waxay gaarayaan soddon iyo toddobo xafiiska waaxda jinsiga iyo adeega dadweynaha ee dowladda kauntiga wajeer ayaa diiwaangeliyey in sanadkani gabdha tiro badan lagu kufsaday deegaanada kala gedisan ee ismaamulka wajeer waaxda xafiiska jinsiga dowladda kauntiga wajeer iyo ururada haweenka bulshada ayaa arrintaasi ka hadlay tacaddi badan ayaa ka dhaca akauntigeena saad la socotiinba ma bil ma dhammaato iyadoon case la soo report galen hardly a, a month ends without getting a gbv case report of a gbv case marka eh, waxaan ku jirnaa kauntiyada ugu fara badan dacatiga loo geysta haweenka haddana saad la socotiinba nambarka wuu sii ziyaaday istigima haddii gabadhaada la xoogo ha u arkin inay tahay wax eebe because gabdho waa la xoogaa kees badanna waan geyne Ma- ha u arkin gabadhaada inaad guriga ku xarayso oo tiraahdo waxa waa ceeb waxanay tahay ma noqon karto saan waa ceeb ma tegaysid inaad tiraahdo haddaad hooyadii tahay waa qalad aad iyo aad u weyn gabdhaha la xoogaa oo cidda dhexdeeda lagu xoogaa oona la ogaanaynin xoogtin haddaad maqashid wax bannaanka imaadow maaha waa qowska dhexdiisa un laakiin qows dhexdiisa hadday ka dha- ka dhacdo waa la qarinaa afkaa loo qabanaa waa abti waa adeer waa aysin taasna annaka ma ogolin dhanka kale waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen ururada haweenka bulshada in marka gabar la faro xumeeyo ama kufsi lagula kaco waxgaradka ama odayada ay doonayaan inay maslaxo ku dhammeeyaan iyagoona loogu baaqay in maslaxo aanan lagu dhammaynin wax fal kufsi ku saabsan
maslax waa waxa ugu weyn oo g b v ay hor ugu socon la'dahay in loo in la xaliyo marka waxaan uga digayaa dadweynaha in caseska lasoo report gareeyo markay dhacaanba lasoo sheego tillaabada ugu dhaqso badan ayaa laga qaadaa doonaa odayaasha iyo maamooyinka interferenska nagu haayaan oo arrintanayta rabaan inay maslax ku dhammeeyaan inay naga joojiyaan aan rabnaa because maslax waxaa waaye laba oday ama odayaal meel fadhiisatay oo keeska ku dhammaynayso maslax gabadhi preventation of pregnancy waxaa la dhahay oo dhakhtarka uu bixiyo oo daawo uu rujaajas lama siiyo lama biimeeyo qofku ma ogid inuu as aids qabo adiga xoolaad qaadatay maxaad geysatay xoolaad gurigaada geysatay gabadhina meeshay keligeeda ku fadhidaa iyada oo aad ogeen waxay qabta marka maanbee maslax waxaan rabnaa annaga waan dadweyne waxaan ogeysiinaa in arrintaa iyada laga fogaado oo laga dheeraado wixii aan ku maqlana tillaabo xoog leh inaan ka qaadaynaan idin sheegaa war maslaxada waana dhibtee wixii fiican ku suubiya laakiin gabar la xoogay maslaxa lagu suubinaa gabadha iidaaba dulman maaragtay afar ninaa meel geed hoostiis fadhiisanaysa lacagay kala qaadanayiin gabadhii shilin gacanta looma saaraayo sheekadan waa isku dhammaatay dhibaatadii kullina idaa dusha ku wadata dadkii maslaxadana hagaajina dantoodii waa ay dhammaystaan wixii heli karaan waa helaan wixii dhibka ku heray waa gabadhii iyo dadkii dhalay markaan dadka dhalay waxaan ugu baaqaa markaas oday kuu imaada os ku dhaha "Ah, maslaxaan u fadhiisanaynaa gabadhii la xoogay daraaddeed aday gabadha ku dhibaysaa dadkaas ma dhibayin waa inaad ka fiirsataan arrinta eenkaasi ismaamulka wajeer ayaa ku jiro ismaamulada aadka uu uga dhaco kiisaska kufsiga ama faraxumaynta lagula kaco gabdhaha iyadoona waalidiinta loogu baaqay in kufsi wax ku saabsan aysan marnaba maslaxo ay ka gelin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer
dadka ka ganacsada iibinta xoolaha ismaamul goboleedka gaarisa ayaa cabasho ka muujinaya hoos u dhac ay dareemayaan kadib abaartii dalka ku dhufatay qaar ka mid a ganacsatada u waramay warbaahintii ista ayaa sida tan yiri
suuqii afrika u weynaa wuxuu noqday meel gawaan ah xoolihii way baaba'een xoolihii aber bay noqdeen hal nin oo maanta intii xoolo loo soo kuuso xoolo gadan kara ma jiro xoolihii waxay noqdeen wax un raashin la siinhayay noqdeen sidaa darteed arigii dadkii gadanahayay naftooda way ku khasaareen in badan mar bay kun iyo shan boqol kun iyo afar boqol yaan gadayna xoolaha laba kun hadda duruuraada da'ay xoolihiina hadda waa yaraadeen Ee, hadda niga dadkii hadda xoolaha inta badan waxay ku cabaayeen biyo biyihii ilaahay baa siiyey hadda meelaha dhuuxdhuux hadda logta inta ka sokayso hadda dhuuxan yaa laga helay xoogaa roob ilaa from dhadhaab dhankeeda alxamdulilah intii baa meel walba looga imaaday oo dadkii ay isku imaadeen alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hadda bini aadan kolleyba oo gacantiisa laguma dhirgaayo ee dadka suuqa ka ganacsado ee suuqan joogo ayaan ka mid ahay loo hadday noqoto ari hadday noqoto Een, kolley marxaladan caadi ahayn ayaa la soo maray ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale alle baa naga soo bixiyey meelo badanna hadda nafteeda way maaragtay dhibaatada way ka jirtaa oo abaarihii weli roob lagama helin sida xaggan maaragtaa ee wajiya county ee mudoogaasha ay ugu daran tahay Een, alxamdulilah kolley een, xo- dadkana sidii sabciga oo een, culeysyada lasoo mara suuqashii iyo ganacsiga wax oo dhan uu hallaabaa hadday tukaan tahay hadday xoolo ay yihiin wax kala socdo ma laha dadka suuqii ee ku noolaa ee suuqa ka ganacsan jiraan nahay oo maciishadiisa maarata ee ee ka dhalaashan jiraan nahay xoolaha suuqan joogaan een maanta hadda kolley waad arki hasaan wax la gadanayo oo hadda maanta naf haddaad intaad damacdo intaad mugdi qaadato aad khalanayso ma jirto intaa lacaggeedna kolley waxaa sabab u eh cunto la'aan wax dawlo oo gargaar oon ka helhayn oo musaacida xoolihii dadka intuu na imaado xataa wax na dhex intuu na dhex imaado suuqa war maxaad u baahan tihiin ana dadka xoolaha gataan baan ee suuqleydan ka mid ah suuqa dhibaatada ka jirta abaartii baa dadka aad u saamaysay abaartaa dadka saamaysay marka adii ninkii xoolo badan lahaa wax naf loogu soo hadhay malaha kii in yar lahaana wayba ka dhammaadeen marka suuqa iyo magaalada dadka baadiyaha iyo magaaladana way isku xidhnayd magaalada iyo baadiyaha waa isku xidhnayd magaalada markay dhaqan tahay baadiyaha markay dhaqan tahay roob u da'ahaye maaragtay xoolahoodu cayilaayeen bay magaaladuna maaragtay way xidhi jirtay marka wallaahi abaarta aad bay dadka u saabaysay nabadgelyo waa u fiican yahay waa meel ganacsi ka jira xoolaha waa la kala gataa wixii buuran waa qaal wixii caatana waa raqiis sixir bara fara badanna wuu jiraa oo suuqa ka jira
dhinaca kale axmed xasan oo ah guddoomiyaha guddiga suuqgeynta xoolaha nool ee dalka laanta gaarisa ayaa ka hadlay sare u kaca ku yimid qiimaha xoolaha ee magaalada gaarisa waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo ilaahay baa mahadla roob baa noo da-ay inkasta oo gaarisa akoonta roobka uu ka wala diin Ee, waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo isbeddelka oo suuqa ku imaaday inta roobka uu da-ay Ee, sidaad og tahay ee, suuqa marba ma aragtay xoolaha yay shan iyo toban toban kun labaatan kun yay ahaayeen hadda intuu roobka da-ay ilaahay baa mahadle suuqa waxaa moodaa kor inuu u kacay wixii dhiig leh oo ma aragtay dadku ay gadan karaan ama magaalada dhexdeeda ha gataan oo hilib ahaan ha u gataan oo suuqa maaragtay bujirhay ha gataan ama xoolihii kor ha loo qaado hadda ilaahay baa mahadle waxaa moodaa xoolihii suuqa inuu kor usoo kacay laakiin dhibka jiro waxaa weeye xoolo noolba meesha ma imaanhayaan ama geel ama ari ama lo xoolo tabcaan ahoo dhammaanayaan ayaa imaanhayaan taasoo duruufta dadkii xoolaha lahaana ay ku keentay inay gataan ay rabaan waxaa hadda kor u yarkacay suuqa oo wix yani dhiig leh loodaa moodaa had kor inay u kacday oo sababtee looda uyaga hadda aan soo dhaafnay maba lagu hadlaynin ee, shan kun lix kun waa aragtaan u malaynaa suuqa looda xarayaha looda lo-y baa ka buuxdaa inta la gato ayaa coos lagu siinahay marka sidaa darteeda hadda waxay dhiigle looda waxaa moodaa maanta arbacadii oo kale inkasta oo loona ay imaanin oo loba ayna jirin wixii imaaday oo dhiig lahoo la qaadan kara inay aad u fiicneed baa moodaa loodii labaatan kun lagadahaye wixii dhiigle maanta way iska fiicneed soddon iyo shan ilaa afartan way gaaraysa laakiin maba imaaninbo aad ayay u yareed marka runtii dhibka wuu jiraa intaa waxaan rabaa inaan ku daro dhibka wuu jiraa ee, gaarisa akoonta roobka kama wala di'in Ee, meeshan dhow ee liira xagar buur ilaa lago cabsamed ilaa madoogash balanbalaa nuskeeda roobka kama di'in dadkii dhibkii baa haddaba haystaa waxaan la socdaa oo jirtaa reer madoogash iyo reer balanbalaa inay xoolihii soo daldalahayaan oo fafico station ay u soo daldalahayaan
isla gaarisa magaalada gaarisa ayaa waxaa laga furay xarun loogu talagalay inay fidiso adeegyada cadaaladda ee bulshada waxaa xafiiska furay agaasimaha waaxda dacwo soogidda dalka mister nuurdiin xaaji waxa uu sheegay in loogu adeegi doono shakhsiyaadka ay ku adag tahay inay qabsadaan qareen u dooda amse ay haataba ay ku helaan cadaaladda agaasimaha hay-adda xuquuqul aadanaha haki afrika xuseen khaalid ayaa arrintani ka hadlay Wale ambao walikuwa wamezoea kukiuka haki za wananchi sasa wajue kwamba mashirika yameungana na pamoja tutaweza kutetea haki ili hii region iwe inajihisi kwamba wako Kenya kama region zingine zozote zile.
waxaa laga deyrinayaa xaaladda waayeel in muddo ah ku xanuunsan dhadhaab oo bulshada ka codsaday inay caawiso maxamed baarud xuseen ayaa qodobkani inoo faahfaahinaya ana waa xanuunsanaa lix biloodna kaali igu dhegani waxaan ka qayraysnahay dadka aan ka tegahaya ee maxasta ah in aabbo kale iyo adeer kale iyo arxankana aan lahayna meeshan aan kaga tegahayan oo ka qayraysnahay waa sagaashan sano jir xanuunsan lix sano waxaan cuno waxaan ku noolaado wax laygu daaweeyo in laiga qabto oo dal iyo dibadba laygu qayliyo waayeelkan beebka kaadida ayaa ku jira muddo lix bilooda waxaana xanuunka u dheera daryeel xumo kale beeb baa igu jira ma saxaroodo ma seexdo ma hargalo ma cuno adaarabidawaaye intaasoo horta dhib ah waa sheeganhaya wuxuu ahaa mu'adin masaajid balse hadda waa maral dhulka jiifa anigana tabartanaan leehay sagaashan jir baan ahay adaarabidawaaye muslimiinta inay caawiyaan oo isbitaallada i geeyaan oo ii naxariistaan oo ehel ii noqdaan oo walaal ii noqdaan oo i daaweeyaan oo i daaweeyaan oo meel walba ila maraan oo dhibkayga ogaadaan oo haddaa dhibka reerkayga ogaadaan wuxuu mas-uul ka ahaa sideed carruura iyo hooyadooda kuwaasoo aysan jirin cid hadda u shaqayso ku dul rafaadsan kolle waa lay qaadiyo sariirtaas joodarigaas laygeeni kolle kanaa lay keeni tallaabo melihi lugihii way ii laaban yihiin gamcihii way ii laaban yihiin garbihii way ogadeeda xanuun baa ku jira hadda dhinacan biixii cabasaxan ka horan ka jajabsanay gacanta iyo garabkii kulli lugto dhan muslimiin yaa muuminiin yaa islaam yaa maxamediyo yaa ehel yaa dada
xaaskiisa iyo ehelka kale ayaa ka sheekeeyey dhibka haysta waayeelkan xanuunsan muddada dheer odayga ilmaha uu dhalay waa odayga xanuunsan odayga maxay ahayd lix sano isbitaal noo yaalaa sare noo saaran yahay maxay ahayd ilmihii baan ku rafaadsanahay isagun baan kor joognaa waxaan qabana ma jirto meelaan ka shaqeyna ma jirto marka walaalayaalo waxaan rabnaa meelaa joogtiin bilaa na soo caawisiin isbitaalaan u baahannahay duqas xanuunsan isbitaalnaa noo geysiinaan u baahannahay marka walaalayaalow saasaa jirta isbitaalkaasaa rabnaa duqaas ina loo geeyo xanuunsan walaalayaalow meelaa joogtiin bilaa na soo caawisiinaan rabnaa xanuunsan lix sano shan sanana kaadigaa ku dhegan maaragtay muslimiinta kor iyo dibad bay jirta inayna caawiso jeenan ma haysto lacag ma haysto wuxuu haysta male intaasaa isbitaal iyo meel walbaba loola dabawareegahayay waa laga noogay wuu xanuunsan yahay xanuunkiisana meelay naga jirta waan garan weysanahay wax shilinoo maaragtay lagu daaweeyana ma hayo lama hayo meel walba rag iyo bilcaan waa la iskugu imaaday waxaan ka qaban karnana ma laha wax dadoo maaragtay fiicanoo kor noo jirana ma laha inayna nala soo caawiyo dadweynaha adduunweynaha ka nool oo dhanba inayna lagu soo caawiyo wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad raashin iyo isbitaal in la geeyo ilmihii iyo arad baahan baa meesha ii jooga anigana waan bukaa jal la'aan baan ahay isbitaal wax laigu geeya lama hayo wax jalla iigu soo gala lama hayo wax ilmihii iyo araddii la siiya lama hayo haddaarba meeshan waa iska jiifaa koo biyo ah baan cabbaa koo biyo ah yaan cabbaa haddaarba habeenkii ma seexdo maalintii ma hadhgalo haddaarba saxaro melihi haddaar cunto cunto ma cuno haddaarba dhibkaasay haysta muslimiinay ii arxama waxa iga qabta isbitaal liima geeyo oo isbitaalka waxaan ku tagaan lahay waxaan ruba hiliba kusoo gataan lahay waxaan caana kusoo gataan lahay waxaan haddaarba waxa qalbigayga u jeclaado o dhan waxaan kusoo gataan lahay wuxuu ku xanuunsan yahay xerada qaxootiga xagadheer muslimiinta la waxsiiye ayaana laga codsaday inay caawiyaan sagaashan jirkan rafaadsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
aad buu mahadsan yahay baarowda si dhibanaha loo cabiyo waxaa lagala xiriiri karaa eber toddobo toddoba-iyo toban toddobaatan iyo sideed lixdan iyo shan toban iyo labo haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caafimaadka ee covid nteen wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan boqol iyo sideed kadib markii baritaano lagu sameeyey dhacaan dhan shan kun toddobaatan iyo saddexa qofna maantu ma geeriyoona caabuqa iyadoona ka soo kabsatay bukaan dhan kow iyo labaatan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika kulankan oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee zuumka ayaa looga hadlay qorshe ay dowladda soomaaliya kula wareegi lahayd amniga dalkaasi iyo qorshaha bixitaanka ciidamada amisom iyo sidoo kale hanaankii ciidamada xoogga dalka soomaaliya hogaamin lahaayeen howlgallada ka dhanka argagixisada wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay dadaal xoog la gelisay tababaridda iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaasna ay ka go-an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalkaasi kulankan ayaa daba socday kulamo midooda afrika iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ka eelinayeen xaaladda kala guurka ciidanka qorsheedu muddo soo socday haddaan eegana wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka waxaa la xaqiijiyey in madaxa ciidamada difaaca dalka hindiya xaaskiisii iyo kow iyo toban qof oo kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka hindiya diyaaradda waxaa saarnaa taliya ciidamada difaaca dalka hindiya genaraal bibin rawat shilkan ayaa ka dhacay gobolka tamil nadu ee koonfurta waddankaasi waxaa sida tani laga soo xigtay ciidamada cirka ee hindiya wakaaladda wararka ee press trust ee hindiya ayaa dhanka kala sheegtay in diyaaraddu ay ka soo duushay saldhigga ciidamada cirka ee dalkaasi kuna sii jeedayey kuliyadda adeega difaaca ciidanka ka hor inta aysan burburin ilaa iyo hadda ma cadda waxaa sababay shilkaasi hase ahaatee diyaaraddaas oo nooceeda oo helikobter ayaa waxaa la socday taliya ciidamada gaashaandhigga ee hindiya ciidamada cirka ee hindiya ayaa sheegaya in baritaan lagu hayo shilkani waxaa sababay haatanna dhanka ciyaaraha kulamo aada u xiiso badan u efa champions leaga ayaa caawa la ciyaari doona waa kulamada ugu dambeeyay dhanka gurbiyada kooxda bayaar munuj waxay caawa qaabilaysaa kooxda barcelona qasab ay ku tahay caawa inay badiso benfica waxay la ciyaaraysaa dhinamo kiif benfica waa qasab caawa inay badiso haddii barcelona laga baday ama barbaraac ay gasho benfica ay badiso halkaasi barcelona waxay si toos u aadi doontaa u efa europa leaga dhanka gruubka f atlanta iyo villareal halka manchester united ay qaabilaysa kooxda young boys ban gruubka g f c salzburg iyo sevilla halka wolsburga ay caawa la ciyaari doonto kooxda elile